islaanimadiisa lama xukminayo dee maxaa yeelay dimigani deganaanshahaaguna la degan yahay dee ma raadaynin isaga iyo awlaaddiisana mar haddii aan isagii iyo awlaaddiisii toona ina dhex deganaantaasi ay raadayn weyday dee ilmo uu soo qafaashayna ma raadaynayso walaa yasixu ma ansaxayo islaamu sabiyin sabiy islaamkii ma ansaxayo mumayizin oo muise istiqlaalan keliya u calo saxiixa haddaan qabanno ma ansaxayo islaamka aynu ka soo arnay islaam tabaciya ayuu ahaayo cid la raacinayay halkana islaamkii mubaashirka ahaa ee tooska ahaa ee uu sabigu la imanaya buu inooga sheegaya waxa uu leeyahay sheekhu ma ansaxayo sabi mumayiza oo wax yar kala garaya islaamnimadiisu ma ansaxayso isagoo la istiqlaaliyo la keliyoobaya cala saxiix haddaan qowlka saxiixaa qabanno maxaa yeelay mukallaf baanu ahayn wuxuu markaa shabbahaya uu la mid yahay bay idhahay kii aan mumayiska ahayn iyo kii waallaa oon islaamnimadoodu itifaaq ahaan aanay u ansaxaynin ayay shabbahaya uu la mid yahay midda labaad waxay dhahaen shahaadadanku hadalkeedu uu ku hadlayo sabigu ama waa khabar ama waa inshe dee hadday khabar tahay oy war tahayna warkiisu maqbuulba ma ahayn sabi aan qaangaadhin hadduu inshe yahayna dee cuquuddii kale ayuunbuu la mid noqonaya taaniga saxiixa ka horjeeda wuxuu leeyahy waa iska ansaxayaa oo waa dhaxlaya qariibkiisii muslimkaa faslun fii ma yatacallaqu biriqi laqiidi wa xuriyati wastilxaaqihi halkan wuxuu inooga hadlayaa sheekhu waxyaalo ku tacalluqa addoonnimada ilmaha la helay iyo bal xorriyaddiisa iyo ishaleeshiintiisa idaa lam yuqira markaanu qiran allaqiidu ilmihii lasoo qaaday biriqin addoonnimo markaanu qiran fa huwa xurun weeye ilaa an yuqiima axadun qof inuu soo taago bayinatan markhaati biriqii addoonnimadiisa inuu ku soo taago mooyaane wa in aqara bihi lishaksin hadduu u qiro fasadaqahu u rumeeyo qubila waa la aqbalay lam yasbiq haddaanu ka horraynin iqraarun qirasho bixurriyatin uu qirtay waxau sheekhu leeyahay ilmihii laqiidka ahaayee la helay haddaanu qiranin addoonnimo haddii aanu addoonnimo qiranin qofkaa laqiidka ah ee lasoo helay oo aanu odhan addoon baanay xor buu noqonayaa waa beryaha hore dee addoommuhu ay jireene maanta yacani waxba kama jiraan hadalkan ilaa inta ilaahay soo celinaya dee dagaalkii gaalada jihaadka lagula jiray iminka muslimiinta inbaa golada la isku geliyo o isku jihaadaye ayagana way iska raaxaysanayaane marka haddii aanu ilmo qofkaa lasoo helay aanu isagoo addoonnimo qiranin xor weeyaan maxaa yeelay se u qaalibkahay dadka waa xorriyo ibnu mundir sheekha la yidhaha ijmaac ayuu soo naqliyey ilaa an yuqiima axadun bibayinatin biriqi inuu qof soo joojiyo markhaati ka marakacaya addoonnimadiisa marka waa lagu cabal fadhi wa in aqara hadduu qira haddaba ilmihii laqiidka ahaa ee mukallafka ahaa weliba dee qaangaadhay macalka hore waa sidaase bihi riqi ayaa addoonnimo ayuu qirtay lishaksin buu qirto kaasaan addoon u ahay buuhi fasadaqahu isna waa u rumeeye wuxuu ihi warran waa addoonkaygii qubila waa la aqbalay lam yasbiq haddaanu laqiidkaa ka horu marin iqraaru bixurriyati qirasho uu xornimo qirtay haddaanu hore u qiranin xornimo oo uu hadda yidhaahdo shaksi baan addoon u ahay kiina yidhaahdo waa runtii waa la aqbalayaa iqraarkiisa markaa halkaa haddii masalan uu kii beeniyo riqigu ma sugnaanayo waxba imaaha hadduu yidhahdo addoonnimadaas ma sugmayso walam yasbiq baynu idhi hadduu xornimo qirtay intuu qaangaadhay iqraarkiisan dabadeed lama aqbalayo maxaa yeelay qirashadii hore xornimada u qirtay buu axkaamtii xorta ku qaatay markaa ma hananayo inuu rido dabeed walmadhabu madhab waxa weeye annahu laa yushtaradu lama shardiyo an laa yasbiqa inaanu ka horu marin tasarufun tasaruf yaqtadii uu keenayo nufuuduhu fulitaankiisu xorriyatan uu keenayo wadaalika mihaalka baycin iyo wa nikaaxinba weeye balay yuqbal waa la aqbalaya iqraaruhu qirashadiisa fii asli riqi addoonnimada asalkeeda uu qirtay iyo wa axkaamihi axkaamtii almustaqbalati ee soo socota lalmaadiyati tii tagtay may almudirati dhibaysay bikayrihi cid kale dhibaysay fi adhaari haddaan qabanno falow lazimahu daynun hadduu laazimo oo fa aqara biriqin addoonnimo u qirto wa fii yaddii gacantiisana maalun uu yahay qudiya minhu daynkaa maalkaasaan laga bixin waxau leeyahy sheekhu madhab waxa weeye inaanay shardi ahayn marka la aqbalayo qirashada kaa la helay addoonnimo uu qirayo qirashada ka la helay addoonnimo uu qiranayo ansixitaankeeda shardi uma aha an la yasbiqa inaanu ka horraynin oo aan hore looga helin tasarufun yaqtadii nufuuduhu xorriyatan macnaha wuxuu leeyahay shardi ma aha ninkani intaanu addoonnimada qiranin inaanu la imanin wax dee qofka xortii sameeyo uun oo keliya masalan waa maxay waa iibkii iyo nikaaxii iyo dee iibka iyo nikaaxa iyo dadka xortaabaa sameey addoommadu ma sameeyaan markaa qofkan la helay markuu addoonnimada qiranayo la aqbalayo shardi ma aha inaanu waxyaalo caynkaasoo kale guur iyo nikaax iib iyo waxyaalaha ay ku xidhan tahay fulitaankooda xornimo inaanu samaynin waxba shardi ma aha bale waxyaalahaasi wuxuu leeyahay isagoo waxyaalahaa sameeyey yuqbalu waa la aqbalayaa iqraaruhu fii asli riqi addoonnimada asalkeeda hadduu qirtu yidhahdo addoon baan ahaa waa la aqbalay wa axkaamihi lmustaqbila wa fii axkaamihi lmustaqbila axkaamta soo socotoo dhanna addoonnimo waa loo aqbalay asalka addoonnimada qirashadeeda waa la aqbalay axkaamta mustaqbalkee soo socotana waa la aqbalay addoonnimadaa yacni waxaa soo socdaa ama waxa isaga wuxugu jira haata ama waxa isaga dur ugu jira ha ahaato lalmaadiyati almudirati bigayrihi laakiin axkaam tagtay tasarufaad tegey oo cid kala dhibaya iyada iqraarkiisa loo aqbali maayo filadhari haddaan qabanno mihaal ahaan waa kan halkan u inoogu mihaali wuxu uhi falow lazimahu daynun hadduu dayni laazimo ninkaas laqiidkee la helay ayaa dayn lagu yeeshay fa aqara biriqin addoonnimu qirto wuxu uhi addoon baan ahay wa fii yadihi maalun gacantana maal buu ku hayaa gacantana maal buu ku hayaa qudiya minhu qudiya daynkii minhu maalkaa uu gacanta ku haya ayaa laga gudi innagoo leh addoonnimadii waan waan aqbalaynaa way iqraarkiisa waynu aqbalaynaa isla markaa axkaamta wixii soo socda oo dhan addoonnimadaa waa lagu socodsiin wixii tegey ee cid kala dhibayey ayuun baan lagu socodsiinayn iminka dayntan uu ninka u qirtay xoolana gacanta ku hayo dee loo aqbali maayo xaggaasoo waa xugun maadiyahoo tegey mar haddii xukunkaasi umaadda hayo dayntu ay hore ugu laasimtay xoolana uu gacanta ku hayay kadibna uu addoonnimo qirtay waxaa la odhanayaa isaga inuu addoon yahay waa qiraynaa axkaamta soo socotana waa qiraynaa laakiin xukunkan hore tegay ee cid kala dhimayo loo aqbali maayo oo waxaa la leeyahay waxaanaad gacanta ku hayso hortu dayntii ha laga bixiyo baa la leeyahay oo ninkanaad addoonnimada u sheeganaysaa wixii ka soo hadha un ha qaato ee la odhan maayo bacdamaaba uu yidhi addoon baan ahay oo ninkaasaan addoon u ahay macal xoolahanuu hayo dee ninkanuu leeyahy addoon baan ahay ha loo gudbiya la odhan maayo e xukunkaa hore ee maadiga ayaa tegey isaga loo aqbali maayo iqraarka maxaa yeelay cid kale ayuu dhimayaa falow lazimahu daynun faaqara biriqin wa fii yadihina maalun baa ku sugan qudiya minhu waa laga bixin oo laga eegi maayo addoonnimadan u qirtay ninkan muqarilowgaana wixii dayntaa ka soo dheeraada ayuunbaayn u yeelanaya haddii daynta ay wax ka hadhaanna markuu xoroobun baa loo raaci walow iddacaa hadduu sheegto riqahu addoonnimadiisa man qof ayaa sheegtay laysa fii yadihi gacantiisa aan ku jirin bilaa bayinatin markhaatilaan lam yuqbal la aqbali maayo wakadaa'in iddacaa un multaqidu kii qaaday hadduu sheegtana waa lamid filadaraedaan qabanno waxau leeyahay qofkii la helay ayaa waxa waxaa sheegtay addoonnimadiisa man laysa fii yadi midaanu gacanta ku gacantiisa ku jirin oo aan haynin oo iska meelaha joogun baa yidhi ninkaasi waa addoon joogkii berigii dhaweyd la helay maaha waa addoon bilaa bayinati wax markhaati u hayaana ma jiro lam yuqbal lama aqbalayo jazman maxaa yeelay dee daahirka sida dadka ka muuqata waa xorriyo xujo ayuun baana lagaga tegi karaa wakadaa in iddacaau lmultaqidu hadduu kii soo helay uu sheegto addoonnimo isagoon bayino haysanin oo ugu tiirinayo un soo helidda addoonnimadana lama aqbalay filadare haddaan qaban maxay asalku waa xorriyo lama suulinayo markaa bimujaradi dacwa sheegasho keliya walow ra'aynaa haddaan aragna sagiiran ilmo yar mumayizan oo wax kala garanaya ow hayrahu ama kayrkii haddaan aragno fii yaddi man mid gacantii ku jira yastariqu addoonsanaya walam yucraf aan lana garanin istinaaduha tiirsigeeda addoonnimadaasi ilaa iltiqaadi qaadidda ay u tiirsamayso xukima low biriqi addoonnimo ayaa lagu xukmin fain balaqa hadduu qaan gaadho waqaalu yidha ana xurun baan ay lam yuqbal qowluhu lama aqbalay fila saxi haddaan qabanno ilaa bibayinatin markhaati mooyaane waxau sheekhu leeyahay haddaan aragno ilmo yar baan aragna sagiiran mumayizan oo wax kala garanaya aw hayra hayra mumayizin ama midaan mumayis ahayn ayaan aragnay fii yaddi man yastariquhu qof addoonsanayaanaynu gacantiisa ku aragnay oo le waa addoonkaygii walam yucraf istinaaduha ila liltiqaad lamana garanayo addoonsigan oo addoonsanayaa inay ku tiirsan tahay soo heliddii uu soo helu soo qaaday uun iyo inay wax kale ku tiirsan tahay toona lama garanayo xukima low biriqi addoonnimo ayuunbaa loogu xukmin oo dee sheegashadaa uu sheeganayo iyo gacankuhaynta ay ku tasarufka cid ku haysataana aanay jirin ayaa loogu xukmin fain balaqa haddaba hadduu qaangaadho ilmaha la helay baa intii dee aan addoonnimadiisa xukmin ayuu qaangaadho wa qaala ana xor war weligeyba xor baana ninkani uu iska ka haystay un buuhi lam yuqbal qowluhu fil asaxi qowlkiisa lama aqbalay ilaa bibayinatin markhaati xorriyaddiisa ka markhaati kaca mooyaane maxaa yeelay dee waxaynu ku xukunnay addoonnimadiisa yaraantiisii xujo ayuunbaa lagu suulin karaa sayidka inuu dhaariyana uu leeyahay u yidhaahdo waa inaanan xor ahayn ku dhaaro waman aqaama qofka soo taaga bayinatan markhaati biriqiha addoonnimadiisa cumila bihaa waa lagu camal fali wayushtaradu waxaana la shardiya an tatacarada albayinatu markhaatigu inuu banbaxdo lisabaabilmilki milkiga sababtiisa wa fii qowlina yakfii waxa ku filan muطlaqu lmilki milki mutlaqa ayuun baa ku filan waxau leeyahay sheekhu qofka soo taaga ee qofkaasi wa iska caamo ama kii soo helay soo qaatay haada ama kayrkii haada bibayinatin bayinatan biriqihi ilmaha la soo helay ama qofkaa la soo helay buu ama kii soo helay haata ama midka haatay addoonnimadiisa ayuu markhaati usoo joojiyey cumila bihaa waa lagu camal falayaa maxaa yeelay faa'iidadeeda ayaa muuqata ama kii gacanta ku haya ama kayrka midkii doonabaa soo joojiyo wayushtaradu an tatacarada albayinatu lisababi اlmilki waxaana shardi ah in markhaatigaasi u banbaxo sababta milkigan sababta ninkani uu ku milkiyey waa inuu caddeeya miyuu dhaxlay miyuu iibsaday si aanay u cuskan dee soo qaadashadan aan markhaatigani u noqonin wa fii qowli yakfii muطlaqu lmilk qowl wuxuu leeyahay may milkii hadduu yidhaha isaga ayaa leh waa ku filan tahay oo dee maalyaalkii kale ayuun bay la mid tahay walow istalxaqa hadduu ishaleeshiiyo walow istalxaqa laqiita usama walow istalxaqa laqiita hadduu ishaleeshiiyo kii lasoo helay baa xurun muslimun baa ishaleeshiiyey laxiqahu wuu haleeli wa saara wuxuu noqon awlaa mid mudan bitarbiyatihi tarbiyadiisa mid mudan ayuu noqon wain istalxaqahu cabdun hadduu ishaleeshiyana laxiqahu wuu haleelayaa wa fii qowlin yushtaradu waxaa la shardiyaa tasdiiqu lwaliyi sayidihi sayidkiisu inuu u rumeeyo ayaa la shardiyaa bu waxa uu leeyahay sheekhu haddii uu ishaleeshiiyo ilmihii lumay ee lasoo helay ee islaamnimadiisa la xukmiyo xorun dakarun muslimun qof lab qof xor ah oo lab oo muslima ayaa ishaleeshiiyey lixiqahu wuu haleelayaa maxaa yeelay dee wuxuu qiray xaq aan cid kale dhibaata ugu sugnayn isagoo maal u qiray oo kale ayuu ka dhigay oo isaga ayuu mukaabtirsan inkastoo igu wanaagsantii bile qaadiga bal inuu siduu kuugu dhashay iyo si yani inuu tafaasiil weydiiyo ilmahaasi wuu haleelayaa wasaara awlaa bitarbiyatihi waxaanu noqon mid mudan markuu hareelo ilmihiisii noqdo tarbiyadiisana isaga kayrkii ka mudan wuu mudan yahay macnaa iminka awlaa isaga ayaa u mudan loogama jeedo oo macnaa cidda kalena waa mudan tahay fala tafdiil maaha isaga ayaa mutay weeye mustaxiqun lahaa duuna kayri isagaa mutay wain istalxaqahu cabdun addoon bay haleeshiyey haddaba o yidhi anaa dhalay laxiqahu waa haleelaya maxaa yeelay addoonku nasabka kaxorkaa buu la mid yahay maxaa yeele wuu dhali karaa guurna waa ku dhali karaa shubhana waa ku dhali karaa wa fii qowlin yushtaradu tasdiiqu sayidihi qowl baa wuxuu leeyahay mee sayidku waa inuu rumeeya o idhahda odaa dhalay wain istalxaqathu imra'atun hadday haweenays haleeshay tiraa anaa dhalo hooyo anu ahay lam yalxaqha ma haleelayo fida saxiixa haddaan qabano wuxuu leeyahay sheekhu hadday haweenay tidhaahdo ilmahan anaa dhalay ma haleelaya asax haddaan qabano markhaati ay u soo taagta mooyaane maxaa yeelay dee waxa suurtagala markhaati iyadu inay usoo taagto oo umulisooyinkii iyo dumarkii ku xeernaa iyo waxaa dee goortuu ka soo dhacaya dadkii arkayay oo dhan ayaa la heli karaa laakiin ninka xaggiisa isaga dee cid ka markhaati kici kartaa ma jirto saa daraaddeed baa iyada le markhaati uun ha u doonto aw inaani laba ayaa ishaleeshiyey lam yuqadam la hormarin maayo muslimun iyo waxurun calaa dhimiyin wacabdin laga hormarin maayo fain lam takun bayinatun haddaanay jirin curida cala alqaa'ifi baa loo bandhigayo fayulxaqu waxa la haleeshiin man alxaqahu bihi cidduu haleeshiyo fain lam yakun qaa'ifun haddaanu jirin oo ama taxayara waa wararay oo ama nafaahu canhumaa labadoodiiba waa ka reebay oo ama alxaqahu bihimaa labadoodiiba wuu haleeshiyey umira waxaa la amray bilintisaabi inuu nasab sheegtay bacda buluuqihi intuu qaan gaadhay dabadeed ilaa man mid yamiinu dabcuhu dabeicaddiisu ayuu ilaanayso oo leeyahay xaggiisoo minhumaa labadooda ka mid a waxau leeyahay sheekhu hadday ishaleeshiiyaan ilmihii lasoo helayba itnaani laba ayay soo haleeshiyey mid waliba wuxuu sheegay anaa dhalay buuli bal hortu markay halkaa taagantahin lam yuqadam muslimun waxorun calaa dimiyin wacabdin hadday muslim iyo dimi yihiin la kala hormarin maayo hadday addoon iyo xor yihiin la kala hormarin maayo waa siman yihiin mid waliba kelidii hadduu usoo u sheegan lahaa ehel ayuu ahaan lahaa marka horta ad muslimnimo iyo xornimo lagu kala rajixi maayo maxaa la samayn markhaati baa loo raadin fain lam yakun haddaanu bayinatun markhaati midnaba ma wato curida cala alqaa'ifi qaa'if ayaa loo bandhigay qaa'ifku waa ninka yaqaana dadka iyo yacni sumadahooda iyo siday isu kala yihiin iyo nin yaqaana oo dadku si ay isu dhaleen iyo yaqaano alla uu ku ilhaamiyo baray weeye sidii ninkii usaame zayd iyo usaamo soo maray ee yidhi yacni intuu arkay cagahoodii nin cad iyo nin madowna waa kala ahay uu yihi cagahaasi qaarkood qaarka kaley ka ahaaday ninku saa eega cirbihi cagahoodii oo si ay isu berberi yaallaan kaasaa loo bandhigay oo fa yulxaqu ama fa yalxaqu man alxaqahu bihi cidduu haleeshiiyo ayuunba haleelay cidduu yidhaahda kaasaa dhalay unbaa la raacin maxay le haleeshiintiisu raad haleeshiintu raad bay ku leedahay xagga nasab sheegashada markay isku qaldinto dacaawida dabadeedaanu fasal ay leeyihiin oogu iman doonaa haddii a la yidhaahdo falamyaku qaa'ifun haddaba wax waxaa yaqaanba beryahaaba cid ku shaqaysan lama arag o ama waa jiraa nin ku shaqeeya taxayara waa wareero a kala saari kari waayo aw nafaahu canhuma ama labadoodiiba uu ka anfiyo wuxuu ihi waar midkiina ma dhalin aw alxaqahu bihima ama wuxuu ihi labadiinuba waa dhasheen ogabay qaa'ifkii ka kacbuu noqday markaa warkiisii koluu dawaqay iyo koluu labadiiba u diidiyo koluu labadiiba dul saaray dee suurtagalna maaha umira bilintisaabi bacda buluuqihi ilaa man yamiilu ilaa man yamiilu dabcuhu waxa la fari oo lagu dirqin inuu u nasab sheegto kani markuu baaluqaaya waxa lagu nasab sheeg ilaa man yamiilu dabcuhu ilayhi minhumaa labadooda warkeedaa dabeecaddaadu u dhowdahay baa la odhan iska jeclaysi un maaha dabciga ilmuhu waalid waalidkiisa waa u iishaa waxaanu cid kale ka helin ayaanu ka helaa marka waxaa la odhan markaad adigu u ilanayseed isleeday waa ku dhalun u nasab sheego kaasunbuu dabeedna raaci walow aqaamaa bayinatayni laba markhaati hadday soo taagaan mutacaaridatayn oo iscaaridsan saqadataa fi ladhari adar haddaan qabno labadooda soo dhacay mid waliba laba markhaatuu soo taagay isagaa dhalay iyo isagaa dhalay bay leeyihi wala wa lagu kala rajaxana lama hayo labadii markhaati tarjiix baa loola dhaqaaqa waa la kala xoojiyaa mid baa la qaataa ta kalaa la tuuraa xagga dambe inoo dhiman doontaa insha allahu tacaala waa suurtogeli weyd saqadataa fi ladhari labadaa markhaati ee meesha kastaa markhaati la-aanu bay noqon ninkii qaayifka ahaa ayuunbaa loo bandhigay maxaa yeelay dee waxaan suurtagal ahayn labadan markhaati in lagu wada camal falo maxaa yeelay dee ilmuhu inu labadooda ka wada yimaada iyo mustaxiila gacanku hayna lagu kala rajixi maayo gacantu dee milkigay tustaaye nasabka ma tusido aanigu wuxuu leedara ka horjee war ma dhacayaane labadan markhaati un qaa'if hala dhex keeno qaa'ifku ha kala rajaxo oo ku qaa'ifku yidhaahdo un ha raaco waxaa jacaarada la yidhaha ayuu kitaab yahay markaa jacaala jicaala jucaala intaba waa la sheegay oo jiimkaoo la kasriyo iyo isagoo la fadxiyo iyo isagoo la godo waxaa jucaalada la yidhaahdo ayuu kitaab yahay markaa jucaalo luqa ahaan xagga luqada markaa laga tilmaamayo waxaa la idhaha ismun limaa yujcalu lilinsaani calaa ficli shayin waa magacuu leeyahay wax qof la siiyo oo shay uu samaynayo wixii lagu siiyo ee loo yeelo ayaa la yidhaahdaa jucaalo sharci ahaan marka la doonayo jucaalo waa iltisaamu ciwadin macluumin calaa camalin mucayanin aw majhuulin casura camaluhu waxaa la yidhaahdaa waa qofkaoo isku laasimiya oo guudkiisa yeela wax ciwad bedel macluum ahoo go-an oo la ysla wada garanayo waxaanu ciwadkaa iyo beddelkaana ugu yeelayaa shaqo la qabanayo shaqadaasoo mucayana ahoo la cayimay ama majhuulo ahoo laga jaahil yahay oo ay camalkiisuna adag tahay qabashadiisuna ay adag tahay wixii ay qabashadiisu iska sahlanayd ee aan qiimo lahayn in wax lagu kala qaato waa tin horeba usoo tilmaannayoo sidaanay ijaaradaba usoo gelayn kelmad yaroo alaab laga dul yidhaahdo kale jucaaladana usoo geli mayso arkaan ayuu leeyahay kitaabkani oo wasiiqo ku tusinaysa yacni jucaaladan iyo islaasimiinta caaqid oo ninkii jaacilka ahaa iyo caamilkii ah kii waxyeelayay iyo kii shaqada qabanayay camal oo waxaan la isu dirayaa wax mushqaayadda la isku siinayaa iyo jucli oo mushqaayaddaas ah waxawaa sare ayaa la yidhaahdaa ama loo deliishadaa xadiidkii abu saciid alkhudri saxiixaynka ku soo arooray ee ninkii uu ku tufayey faatixada uu ku akhriyey ee la qaniinay uu xoogayga adhigaa xaynta adhigaa ka qaatay ee intay martigelinta ka dooneen ay u diideen markii dambena lagu heshiiyey inay ku tufaan ayagana la siiyo xoogayga adhiga ah oo in lagu kala qaadan karo wax wixii qofka xanuunsanayey uu ku intifaacayo ama dawaa ama wax lagu akriyaya ayaynu halkaa laga qaatay xadiidka waxaa kaloo loo yar weheshaday looma deliishaday waxaa loo yar weheshaday aayadda qur-aanka ayana waliman jaa'a bihi ximlu baciir ciddii la timaada qisadii nabiyullaahi yuusuf awr muggii ama awr rarkii ayuu leeyahay hiya jucaaladii ka qowlihii hadalkiisii oo kale weeye u dhaha man radda ka soo celiyaa abiqii addoonkaygii dhuuntay falow kadaa intaas ayuu leeyahy wayushtaradu waxaa la shardiyaa siiqatun siiqa iyaa la shardiyaa iyo dhawaq tadullu ku tusinaysa cala alcamali shaqo biciwadina lagu shaqeeyo multazamin oo qofku uu islaasimiyey waxau leeyahay sheekhu jucaale haddaad doonayso waxa weeye hadalkan oo kale qof yidhaahda man radda aabiqii qofka addoonkaygii dhuuntay aabiq waa addoonkaa firlada ee dhuuntay addoonkaygii dhuuntay qofka soo celiya falahu kada intaas ayuu leeyahay waxaas ayuu leeyay waxaasna waa wax mucayana waa macluum oo la isla wada garanayo kaasoo kale ayaa jucaalo la yidhaahdayo inagu baadifad baynu nidhahnaa waxaana loo shardiyaa buu idhi xaqiiqowgeeda siiqatun ninka jaacilkii waa inu siiqo la yimaadaan siiqadaasoo weliba tadullu ku tusinaysa cala alcamal cala alidni fi lcamal yacnii oggolaansho shaqadan laysu dirayo laysu oggolaaday oo weliba looguna dirayo ciwad iyo bedel macluuma wax qofkan la siinayo oo macluuma multasamaho qofkani uu islaaziminayo uu qofkani islaaziminayo waa inuu la siiqo la yimaadaa siiqadaasoo ku tusinaysa in camal iyo shaqo laysu dirayo waxa laysugu dirayaana ay tahay bedel wuxuu qofkani qaadanayo guudkiisa saaray ninkaa neefkaygii lumay ii soo celiya ninkaa awrkii iga lumay ninka neefkii kale iga lumay wixii kaleen waayey waxaasuu leeyahay alaab baa iga luntay baasaboor baa lumay ninka soo hela waxaasuu leeyahay waa kaa falow camila haddaba qofkii hadduu shaqeeyo bilaa idnin ogolaansho la-aan ow adina lishaksin buu u idmay facamila hayruhu baa shaqeeye falaa shay'a lahu waxba ma leh waxa uu leeyahay sheekhu haddii uu ninkii iska shaqeeyo masalan nin baa wuxuu maqlayle war waxa iga lumay neef xoolaaba iga lumay ama wuxuu yidhi basaboor ba iga lumay camila bilaa idni ninkii maqlayay unbaa iska dhaqaaqay oo alaabtii raadinteedii ayuu ku dhaqaaqay ama nin buu yidhi waar hebelow shaygaasaa iga lumay awrkaasaa iga lumay waxaasaa iga lumaye haddaad ii soo celiso intaasaad leedahay mid kale ayuunbaa iska tow yidhi oo hadalkaa maqlayo awrkii isagoo dabada kaga jira ayuu keenay camila bilcidni ow adina lishaksin buu idmay fa camila hayruhu ayaa shaqeeyey falaa shay'a lahu ninkaasi waxba yeelan maayo labadoodaa kaa idan la-aanta ku shaqeeyey iyo kaa shaqada ninka kale loo diray intuu bowsaday isagu soo qabtay midkoodna waxba ma leh maxaa yeelay markuu idan la-aan ku shaqeeyey dee ninkani isaga ayaa tabaruc sameeyey khayr allah ku sii un weeye marka nin loo diray ee mid kale iska qabtayna dee ma aha ninkani ninkii loo diray in wax la ysugu laasimiyey kana khayrun buu sameeyey walow qaala hadduu yidhaahdo ajnabiyun man radda ka celiye cabda zaydin falow kadaa buu leeyahay istaxaqahu raaddu ka celiye cala alajnabiyi ku mudan ee wain qaala hadduu yidhaahda qaala zaydun baa yidhi man radda cabdi ka soo celiyaa falow kadaa buu leeyahay oo wakaana waa kaadiban mid bidin been sheegayaa lam yastaxiq calayhi ku mudan maayo walaa calaa zaydinna ku mudan maayo waxa uu leeyahay sheekhu macnaha shardi maaha ninkan waxyeelaya ee ciwadkan iyo ku dhawaaqaya mushqaayaddu inuu ninkii shaygan lahaa yahay waxba shardi maaha ee hadduu masalan nin ajnabi yidhaahdo man radda cabda zaydin waar ninkaa hebel la yidhaah waanu isku wanaagsanayn oo addoon baa ka lumaya ama shay baa ka lumaye ninka u soo celiyaa falow kadaa intaasuu leeyahay ninkaa hebel la yidhaahdo saaxiib baanu nahaye wixiisii qofka soo celiya intaasuu leeyahay hadduu yidhaahdo istaxaqahu raadu cala alajnabiyi ninka soo celiya shaygii keenaa wixii wuxuu ku mudan cala alajnabiy ninkii ajnabigaa intuu yidhi waan bixinaya ayaa lagu yeelanaya maxaa yeelay isaga islaazimiyey ee waa in qaala ajnabigu marka horeba hadduu yidhi qaala zaydun ninka zayd la yidhaayo ee awrku ka lumay ama masalan addoonku ka lumay baa yidhi buu yidhi man radda cabdi qofka addoonka ii soo celiyaa falow kadaa waxaasuu leeyahay xoolaha intaa leeg buu leeyahay kadaadu de waa wax mucayana aya ayay ku dhacaysaa mar kasta ninkii zayd la odhan jiray soo maydaan ogeyn inuu addoonkii ka maqnaa ama awrkii inuu ka maqnaa wuxuu yidhi ninka awrkayga ama addoonkaygaa soo celiyaa wuxuu leeyahay lacag intaa leeg sidaasuu ninkii ajnabigahaa yidhi wa kaana kaadiban been baanu sheegayo ninkan zayd la yidhahay wax ka maqnaayo waxba mu odhanin lam yastaxiqa caamil kuma mudaniyo calayhi ajnabi horta waxba ku mudan maayo waayo waxaanu ninkan ajnabigaa ugu mudanaynin dee waxba ismuu laazimin anaa wax laygu leeya ma odhanin walaa calaa zaydin zaydna waxba ku yeelan maayo zaydna dee waxba isma laaziminin ee tuuggan inu iska hubsado dee hadalkani waxaanay ahaydo mar hadduu shaqeeyey dee inu iska hubsadaabay ahayd waxba midnaba kuma laha walaa yushtaradu lama shardiyo qubulul caamila caamilku inuu aqbalaa waxba shardi maaha waa in cayanow haba cayinee waxa uu leeyahay sheekhu waxba shardi maaha inuu ninkan caamilkaa shaqaynaya cayine waxay yidhaahdee hebelow ii soo celi haddaad ii soo celiso awrkayga aad ii soo hesho intaasaad leeda haba yidhaahdo sidaa hebelow ha u yidhaahdee waxba inuu yidhaahda waa yahay anaa doonaya waxba shardi maaha walow haba cayine hadduu kayru mucayan yahayna waaba kasii dee awlaysan tahayo waar cidda ii soo celisa dee marka mar haddaanu cidba cayimin in jawaab laga doono cidaan mucayan ahayn dee waa wax iska adag weeyaanaya wa tasixu way ansaxdaa jucaaladii calaa camalin majhuulin wakadaa macluuminna waa kulamid fil asaxi haddaan qabanno wayushtaradu waxaana la shardiyaa kownuljucli mushaqayaduna macluuman ay timid la yaqaano falow qaala hadduu yidhaha man raddahu qofka soo celiyaa falow thawban mare ayuu leeyahy oo ama urdihi waan raalli gelin fasada alcaqdu caqdigaasi waa fasaada iyo weli raaddi qofkaa soo celiyana ujratu milihi ka la midkaa mushaqayadiisa ayuu yeelan waxau sheekhu leeyahay jucaaladu waxay ku ansaxday camal majhuul ah camal aan inta cishu qaadan doona iyo in masaafada uu qaadan doona aan la garanaynin way iska bannaantay awrkaygii ninkii soo celiyay awrkii inuu shan geedi tegey in maalin lagu heli doono in toban cisho lagu heli doono waa camal majhuulah waa ku bannaan tahay wakadaa macluumin camal macluumana isaganoo laysla wada garanayana way ku ansaxdaa jucaaladu sida masalan tolid iyo dhis iyo jucaaladu way ku ansaxdaa ninka ii dhisa ninka maradaa ii tola intaasuu leeyahay fila saxi haddaan qabanno haddii a wixii oo laga camalkii oo laga jaahiliyay ay ku bannaanatay isagoo la ogyahayna waa kasii awlaysan yihin haanigu wuxuu leeyahay maya mar hadduu wixii macluum yahay baabulkira ayuu tegayaa baabulkira ha la geeyo baabuljucaala ha laga geeyo buu isagu leeyahay wayushtaradu kownuljucli macluuman waxa kaloo shardi ah arrinkaasi waa mid soomaali ka maqan waxa shardi ah ciwadkaa waxaan la siinayaa qofka inuu macluuman maal macluuma yahay lama ogolo qofka in lagu shaqo geliyo waxaan macluum ahayn waa ama idaacadda la ydhaha qofkii soo celiya iminka idaacadaha ogeysiya waxa la ydhaha waa la raalligelin doonaa jornaalka lagu qoraa waa la wanaajin doonaa dee dadkiina isku wanaajis maaha ninkii toban kun oo dollar soo helay ee waxoogayo kunka iyo meelaha eegayay dee wanaajiskiisii inuu toban dollar noqdaa laga yaabaa oo dabeedna halkaa isqabsi ka yimaado markeeda ugu horraysaba waa in wax macluuma qofka loo qabtaa la yidhaha qofkii keena intaasuu leeyahay ee falow qaala hadduu yidhaha man raddahu falahu thawban war ninka soo celiya maruu leeyahay maradii ma tuwaalkan yar ee duufka la yska mariyaa ma gooshaalaa ma macawisbaa lama cayina marun baa la yidhi dee marana harqa wax yaroo jeex yaroo halkaa laga soo qaaday waa ku rumoobaa ama wuxuu uhi urdihii waan raalli gelin buu ihi ninka ii soo celiya waan raalli gelin fasada alcaqdu caqdigii waa fasaadayaayo heshiiskaa waxba kama jiraan maxaa yeelay dee wixii laysiinaya baa jaahil laga noqday haddaba nin baa shaqeeye oo soo celiyey ninkii muxuu yeelan waliraadi ujratu milihi ninkii soo celiyeyna ujratu mathaal buu yeelan wari mise cishaa daydayaysay halkeebaad martay dee waxaan maray halkaasoo xadkaan ka gaadhay halkaa oo imise cishana waad waday shan cishaan waday waxaa la odhan war bal ninka ilaa xadka lugeeya ee shan cisho wadaa mushqaeed ahaan muxuu u qaataa intaasunbaa dabeetana la isugu dhufo intaasunbaa la odhan ninkasi walow qaala hadduu yidhahdo min beledi kadaa qofka iiga soo celiyaa intaasuu leeyahay faraddahu min aqraba minhu meel ka dhow ayuu ka soo celiyey falow qistuhu qaybkiisa ayuu min aljucli ku leeyahay ee walow ishtaraka inaani fii raddi hadday soo celiyaan ishtarakaa fi ljucli ayaguna way wadaagsan waxau sheekhu leeyahay ninkiibaa marka hore wuxuu yidhi man radda cabdii min beledi kada war addoonkaygii meel heblaayuu tegeye ninka iga soo celiya borco berberuu tegey ninka iga soo celiya wuxuu leeyahay boqol kun buu yidhi faraddahu min aqraba minhu kii oo sooba lugeeyey oo meel dhexe maraya ayuu dabeedna helo halkiibuu ka soo kaxeeyey boqolna waa lagu heshiiyey inuu berbera kaga keeno ama burcow kaga keeno maxaa la yeelay falahu qistu min aljucli masaafada un hala eego oo war halka laga soo celiyey intay jirtaa waxa la waa kala barhkii hargeysiiyo berbera boqolkana sow lama odhan nin berbere haddaad ka soo celisaad leed konton un hala siiyo ila meeshii layidhi ka soo celi kala barhkeed buu ka soo celiyey walow ishtaraka inaani fii raddihi laba ayaa waxay wadaagsayen soo celintiisa laba ayaa wadaagsayen soo celintiisa qofka soo celiye buu yidhi addoonkayga intaasuu leeyay labaa dabeedna israacay waa wada gucleeyeenoo iyagoo wada ayay keeneen ishtarakaa fi ljucli xogaygii meeshaa uu ninku ku magacaabo uri intaasuu leeyahay labadoodun baa wada qaadan maxaa yeele ayagaa soo wada celiyey madaxa ayuun baanay ku qaybsan ee waan kaa shaqo badnaa iyo waa taad maalin xanuunsatay iyo waa taad maalin seexatay socon mayse waa cadaad ru'uusuhum walow iltazama hadduu islaazimiye juclan limucayanin buu isu laazimiyey fashaarakahu kayruhu baa fi lcamali la mushaarakeeyey in qasada hadduu kaasi u jeeday icaanatahu u gargaarkiisa falow waa sunaaday kululjucli wain qasta alcamala lilmaaliki hadduu u shaqeeyey u qastiyey falilawali qistuu buu leeyahy walaa shaya lilmushaariki bixaalin kan mushaarakeeyna waxba maray wuxuu sheeku leeyahay nin mucayana ayuu isu laazimiyey jucli wuxuu yidhi hebelow haddaad soo celiso addoonkaygii waxaad leedahay boqol kun buu yidhi fashaaraku ninkii baa anba baxay fashaarakahu kayruhu fi lcamal nin kalaa dabeedna feedha ka raacay oo ninkii hawshii la qabtoo la soo celiyey bal nin kanunbaa loodhan war maxaad u jeeday ilaan cidi adiga kuma dalbanine aduunbaa isqorahaayoo meeshan isgeliye adigu maxaad u jeedin baa loodhan haddaba in qasada icaanatow hadduu yidhah niyow ninkan wax loo diray ayaanu saaxiib ahayn oo anu kanuun baanu kaalmaynayey falahu ninkii mucayanka ahaa kululjucli isagaa wada yeelanaya isaga ayaa wada yeelanaya maxaa yeelay dee ninkan aan mucayanka ahayn isaga ayuunbuu u kaalmayno isagunbuu dhacayaa ninkan maaligiina wuxuu doonaya un addoonkaa in loo soo celiyaa si alla sidii suurtagal ah mar hadduu ninkani isaga uunu shaqaynayu tiirinayey ninkaa soo celiya mucayankaa mushkaayadoo dhan buu wada yeelan wain qasada ninkan haddaba mushaariga ah ayaa alcamala lilmaaliki wuxuu idhi anigu ninkan maaliga ah ayaanu shaqaynayey oo ninkan wax ka lumeen baanu saaxiib ahaynoo ninkan uu wuxu dirtayna waxaan u arkayey midaan waxba keeni karaynin marka anigu maaligaan u shaqaynayay buuli sidii bay ku soo wada celiyeen falil awali ka hore haddaba mucayankaahi ilay nin baa la shaqeeyey oo maaliga ula shaqeeyey qistuhu qaybkiisii buu leeyahay jucligii boqolka ahaa misaal ahaan konton buu leeyahay conton ayuu leeyahay ilan waa kanoo nin maaligii ka socda ayaa la shaqeeye isagii contonon buu yeelay ila keligii soomuu celinin nin maaligii ka socdaa la soo celiyey walaa shaya lilmushaariki bixaalin ninkan isagu isqorkaah ee iska dhex qaaday xaaladnaba isagu waxba kuma leh marka hore oo uu u kaalmaynayey ka mucayanka iyo markanuu maaliga u shaqaynayey midna waxba kuma leh maxaa yeele waxba isuma laaziminin caamilku laakiin hadduu wuxuu isu laazimiy idha haddaad ila daydido wax baan ku siinaya dee caamilku wax kusii yeelan walikullin mid la arko minhumaa labadooda ka mida alfasku baa u sugnaaday qabla tamaami lcamali camalkii intaanu taam noqonin inuu fasaho ee fain fusika qabla shuruuci haddii la fasaho oo fasakha alcaamilu baa bacda shuruuci fasakhay falaa shay-a lahu wax alla wuxuu yeelanayaa ma jirto waxa uu leeyahay sheekhu caqdigan la yidhaahdo jucaaladu waxa uu ka mid yahay cuquudda jaa-isu darafaynka labada dhinacba ka bannaan mid kasta oo maaliga ninka wax ka halaabeena jucliga yeelay iyo ninka caamilkii wuxuu leeyahay alfasku qabla tamaami alcamal intaan shaqadii dhammaystirmin inuu fasakho ayuu leeyahay haddaba wuxuu leeyahay haddii fain fusika haddii la fasaqo qabla shuruuc intaan la gudagelin een shaqadiiba la qabanin ayaa maaligii fasakhay ama caamilkii baa fasakhay falaa shay'a lahu caamil shay ma laha maxaa yeelay dee waxba lama qabanin waa marka qabla shuruuc ay tahay war ninka ii soo celiyaa boqol buu leeyay inta bartii la iska fadhi ayuuu ninka yidhi may may adeer iska dah fara ka qaad ama kii un baa yidhi war waxba soo celin maayo waxba ma leh ow fasakha alcaamilu bacda shuruuci ama caamilkii ayaa fasakhay intuu gudagalay intuu maalin iyo waxyara wadwaday bu waar kan cidina soo heli mayso caradaynu naga daa waa iskaga hadnaye falaa shaya lahu taana caamilku waxba yeelan maayo oo dee ninka maaligii wuxuu doonayay wixii in la soo wada celiya tiina may xasilin wain fasakha almaaliku bacda shuruuci haddaba ninkii oo gudagalay ayuu maaligii fasakhay facalayhi ujratu lmathli ayaa lagu leeyay fila saxiix haddaan qabanno wuxuu leeyahay sheekhu ninkii baa shaqo galay caamilka ahaa taw buu yidhi oo isagoo baadoonkii ku waqan buu ninkii maalig ahaa fasakhay waana bacda shuruuc hortuu fasaqan facalayhi ujratu lmithli fi lasl ujratu mathal ayuunbuu ku yeelan waxaa la odhan un halkii inta lagu joojiyo un baa la odhan war inteebaa lagu shaqeeyaa dhowrkaa cisheed wadwaday intaa intaa u qaadaa la odhan haaniguna wuxuu leey waxbaba ma leh oo waxba guudkiisa ma ahaanin walilmaaliki ninka maaligii wuxuu leeya yaziida inuu koreeyo wayanqusa uu nusqaamiyo fi ljucli qabla alfiraaqi intaa la faaruqin ka hor wafaa'iidatuna bacda shuruuc intii la gudagalay dabadeed waxa weeye wujuubu ujratu lmithl ujratu mathaali inay waajibayso waxa uu leeyahay sheekho ninkii maaligga ahaa ee masalan yidhi ninka awrkaa ii soo celiyaa boqol buu leeyahay ninkii yidhi wuxuu leeyahay an yaziida wayanqus inuu ziyaadiyo iyo inuu nusqaamiyo fi ljucli uu caamilka u shardiyey inuu nusqaamiyo iyo inuu ziyaadiyo wuu leeyahay qabla alfiraaqi intaan camalkii laga faaruqin wuu leeyahay taasi waa u bannaan tahay ninkii maaligga ahaa haddaba wuxuu idhi wa faa'iidatuhu bacda shuruuc faa'iidada haddaba ay leedahay ziyada ama nusqaamintani intii camalka la gudagalay dabadeed wujuubu ujratu lmithl ujratu mathaal baa waajibaya maxaa yeelay dhawaqan dambe fasakha buu u noqonayaa kii hore markuu masalan yidhi ninka ii soo celiya addoonkayga boqol buu leeyahay ee sidii lagu shaqo tago ee dabeedna uu yidhaahdo may wuxuu igu leeyahay konton buu igu leeyahay wuxuu noqonayaa hadalkaa dambe fasakh oo fasakhay caqdigii hore ayuu noqonayaa maaligu hadduu camalka dhexdiisa fasakmana wuxuu noqonaya ujratu mathaal in loo celiyo ujratu mathaal unbuu ninkii yeelan dabe walow maatal aabiqu addoonkii dhuntay baa fii bacdi ariiqi waddada barhkeed ku dhintay ow haraba ama waa cararay falaa shay-a lilcaamili ninka caamilkaahay waxba ma laha waxau sheekhu leeyahay haddii masalan shaygii la soo celiye la yidhi shaygaa qofkii soo celiyay intaasuu leeyahay ayaa masalan isagoon la soo gaadhsiin ninkii lahaabaa wax gaadheen masalan addoonkii ayaa iska dhintay ninkii maaligaana ma dilina dar alluun buu dhexda ugu dhintay fii bacdi ariiqi waddada barhkeed ow haraba ama wuu ka fakaday markuu wuxuu soo wadaba markuu gurigii dulkeenubuu ka fakaday falaa shaya lilcaamili caamilku waxba male maxaa yeelay ma soo celinin shaqadiisan iyo soo socodkiisan la eegi maayo soo celin baa la doonayay soo celintiina ma xasilin mar haddaanay soo celintii xasilin waxba ma yeelanayo waidaa raddahu markuu soo celiyo falaysa lahu ma sugnaani xabsuhu inuu u xidho liqabdi aljucli mushqaayadda gacanku dhigiddeeda waxau leeyahay sheekhu ninkii masalan caamilkahaa ayaa shaygii loo diray soo celiyey inuu dabada marsado oo yidhaahdo ilaa ood mushqaayaddii isiiso ku dhiibi maayo ma laha falaysa lahu xabsuhu shaygii uu soo celiyey inuu xabaaso ma u haysto ma laha liqabdi aljucli mushqaayadda gacan ku dhigiddeeda maxaa yeelay dee wuxuu wax ku mudanayaba waa dhiibid mar radda qofka ii soo celiya dee soo celintii waa gacanugelin markaa isagoo gacanta u geliya mooy mushqaayaddii yeelanba maayo wa yusadaqu waa loo rumayn almaaliku waa loo rumayn idaa ankara sharda aljucli markuu inkiro ow ama sacyahu inuu ninkani u socday fii raddii soo celintiisa fain ikhtalafaa hadday iskhilaafaan fii qadri ljucli taxaalafaa labadooduba way dhaaran waxa uu leeyahay sheekhu ninka masalan maaliga ayaa la odhan dhaaro haddii uu inkiro inuu u shardiyey mushqaayad masalan nin baa baadii ka maqnaydoo baadidii baa nin u soo geliyey wuxuu ihi si waxoogaygii aada igu tala gashay maaligii wuxu uhi waxbaba kuma shardiin midhba anigu waaryaa ii soo celinayo igu waxaan ilaahay dartii igu soo celinayo mooyaan anu mushqaayadda kuma sheegin markaa arrinkaasay isku hayaan waad ii shardidoo intaasay hayda isii iyo me midhba kuma shardiin waxa loo rumay inun maaliga ayaa la odhan ku dhaaro xayla asalku waa inaan shardi jirin asalku inaan shardi jirin oo ninkayna dimadiisa waxba saari wey ku dhaarun baa la odhanaya ad ninkaa waxba u shardiin aw sacyo oo ankara sacyo ama wuxuu inkirayba ninkan caamilkii inuu shaqeeyey fii raddihi soo celintiisa inuu ka shaqeeyey war imanka maadaa awrkan keenay oo soo cel xaggeed ku soo celis anaa wadayay buu yidhi oo miyaad arkayn dhangada iyo daalkii waxa iga muuqda isna wuxuu yidhi waxba kama jiraan awrku isagun bay soo galay oo idul yimi taana markay isku qabsaan wax markhaatiya iyo waxba toona aan la haynin waxaa loo rumaynaya maaligga waxaa la odhan inuu isaga soo kaa galo ninkani soo celin haye bismillah un baa la odhan fa in ikhtalafaa fii qadri ljucli haddaba waa la isku waafaqsan yahay meesha in wax la magacaabay ee ninka caamilkaana wuxuu leeyahay waxaad ii qabatay boqol isna wuxuu leeyahy mee konton bay ahayd qadarkii baa la isku hayaa taxaalafaa labadooduba way dhaaran mid waliba maaligii wuxuu odhan wallaahi inaan konton kuu qabtay oona boqol kuu qaban caamilkani wuxuu odhan wallaahi inaad boqol ii qabato oonad konton ii qabanin marka labadaa dhaarood dabeedna la isliqsiiyo caqdigii waa la fasaqaya caqdigii marka la fasaqo ujratu mathalun baa loo leexano waxaa la odhan ninkan caamilka ahi dee waa shaqeeye maxaa ujratu mathal uu yahay waana markay bacda shuruuc tahay hadday qablo shuruuc tahay dee ina kala kaxeeya weeyi mar hadday qablo iyadana shaqadiiba la bilaabin intaasuu hayo intaasay ahayd la isku qabto dhaariba meesha soo geli mayse wayna kala kaxeeyen wallahu aclam